Munaasabad ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa lagu soo bandhigay cilmi-baaristan oo ka hadlaysa nabadda Galmudug ee shantii sane ee lasoo dhaafay. Munaasabaddan waxaa soo qabanqaabiyey Machadka Xaladhalay ee Nabadda iyo Dib-u-Heshiisiinta, waxaana lagu soo bandhigay cilmi-baaristan oo cinwaankeedu yahay "Halhayska Galmudug Warankii Yambey ka Tumatay", iyada oo qoraaga cilmi-baaristani uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha lagu baaray iyo ujeedooyinka uu cilmi-baaristan u sameeyey. Ayuub Macalin Cali oo ka tirsan Machadka Xaladhalay ayaa waxa uu ka hadlay cilmi-baaristiisa oo ku aaddan nabadda Galmudug iyo horumarrada laga gaaray.
Daraasaddii afaraad ayaan caawa halkan ku soo bandhigaynaa. Daraasaddan sida title-keedaba aad ka aragtaan waa Galmudug's Spear Turned into the Hoe haddaan Soomaaliyeeyo. Afartii sane u dambeysay ama shantii sane u dambeysay ayay dhagaheenna ku soo noqnotay. Galmudug warankii Yambey ka tumatay ayaa dhagaheenna ku soo noqnoqotay. Kelmaddaas marka slogan uu ahay oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaare uu halhays u ahayd marka inagoo marka halhayskaas oo dhagaha bulshada galmudug ku soo noqnoqday inagoo aad iyo aad u danaynayna ayaan ayaanu garanay inaanu istaadi ka samayno bal waxa ka jiray in galmudug warankii yaamba ay ka tumatay iyo in kale istaadigaan caawa halkaan aan ku dahfurayno oo aan ku bandhigayno haddii lahayno waa waxaanu samaynay oo oo iskoobkeenu ahay galmudug waxaan xulannay afar degmo oo ka mid a galmudug oo kala ah degmooyinka dhusmareeb iyo cadaado iyo cabudwaaq iyo gaalkacyo Dhanka kale, aqoon-yahano iyo marti kala duwan oo ka qayb galay bandhigga cilmi-baaristan ayaa goobta hadallo ka jeediyey iyaga oo qoraaga bogaadiyey.
waxaa jirta oraah maalidowda aan maqlay oo aad iga yaabis waxay dhaheen nabada badani ragga dhadiga ka dhigtaa deegaankeenna laga isticmaalaa waana wax xaqiiqa ah jirta iyo nabadi taariikh ma laha waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la dhaqo hadda magaalooyinku waa rooyihin laakiin tuulooyinka caqliga yaala waa caqligii qadiimiga ahaay oo bilowgii bini aadamka yaala
isla nabadaynta iyo dib u heshiisiinta laftirkeeda shaqooyin badanaa laga qabtay deegaano badanaa heshiisa oo nabad ah laakiin waxaan la dafiri karin weli waxaa lagu guulaysan laayahay qaar ka mid ah ee goobihii colaaduhu ay ka jireen galmudug
bulshada reer galmudug ee deegaanada baadiyaha ku noolna waxbarashada maadiga la gaarsiiyo waxaa imaanaysa nabadda aan haysanno inaan ku raaxaysanno qof kasta ee waxbartay wuxuu rabaa inuu ku noolaado nabad wuxuu rabaa inuu ku shaqaysto nabad laakiin midka aan waxba baranu noloshiisa iyo barwaaqadiisu waxay iskugu toostaa markii dagaal iyo diliin uu yimaado Oraahdan Galmudug warankii Yambey ka tumatay ayaa horey waxaa looga diiwaangeliyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqoor taas oo muujinaysa sida Galmudug ay ugu jeesatay dhanka horumarka iyo nabadda islamarkaana waxaa cilmi-baaristan lagu saleeyey waxyaabaha ka qabsoomay